aan ku horeyne magaalada jabuuti ee xarunta dalka jabuuti maanta waxaa markii shanaad lagu caleemo saaray madaxweynaha dalkaasi jabuuti ismaaciil cumar geele oo ku guulaysta doorasho ay qaadaceen mucaaradka dalkaasi dhacdayna bishii lasoo dhaafay munaasabadda caleemasaarka geelle ayaa waxaa ka qayb galay madax ka kala socoto gobolka iyo caalamkaba oo ay ku jireen ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya abiy axmed madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta iyo wafuud kale wariyaha v o eda rabadaan muuse jaamac ayaa haddaba warbixintan nooga soo diray jabuuti madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa maanta si rasmiya loo caleemo saaray shanta sannadood ee soo socota madaxweynenimada jamhuuriyadda jabuuti kadib doorashadii madaxweynaha ee jabuuti ka dhacday sagaalkii bishii abril ee sanadkan munaasibad si heer sare loo soo agaasimay ayaa lagu qabtay qasriga madaxtooyada jabuuti madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa sidan ugu dhaartay qaranka jamhuuriyadda jabuuti أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أن أكون أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله أن أكون متمسكا بكتاب الله ورسوله وأن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أكون مخلصا على على النظام على النظام الجمهوري الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة و- و- وحرياته رعاية كاملة برعاية تامة وأن أحافظ على وحدة الوطن وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه واستقلاله وسلامة أراضيه والله على ما أقول شهيد والله على ما أقول شهيد madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele oo halkaasi ka jeediyey khudbada afka faransiiska ayaa tilmaamay waxqabadka uu ku tala jiro shanta sannadood ee soo socda On sait de ce nouveau quinquennat. Je souhaite me rappeler ce à quoi, par le cœur et la raison, les Djiboutiennes et les Djiboutiens aspirent et pour lequel ils m'ont renouvelé leur confiance.
shanta sannadood ee soo socota waxaan ku tala jiraa inaan hirgeliyo oo aan sii xoojiyo waxyaabaha dadka jabuuti ay igu soo doorteen oo ah dabcan nabadgelyada iyo xasiloonnida ka jirta dalka ismaqalka wanaagsan ee ka jira dalka waxyaabaha qiimaha weyn ugu fadhiya jamhuuriyadda jabuuti iyo horumarka bulshadu ay qayb ka wada tahay ee sida wanaagsan uga socda dalka
à savoir la stabilité, la concorde civile, la sauvegarde des valeurs de notre République, ainsi que la recherche du développement inclusif et accéléré de notre pays.
wufuud fara badan ayaa ka qayb gashay munaasibadda caleemasaarka madaxweynaha jabuuti sida ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed madaxweynaha kenya uhuru kenyatta madaxweynaha guine alfa conde madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo wafdiye kale oo ka kala yimid dalalka bakistan uganda ruwanda congo sudan south sudan boqortooyada sacuudiga iyo dalka faransiiska dhinaca kale mucaaridka jabuuti ayaan weli ka hadlin xafladda caleemasaarka madaxweynaha jabuuti iyadoo la ogyahay inay horey u qaadaceen doorashada rabadaan muuse v o a jibuuti dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaa warbixin dheer oo ku salaysan isla caleemasaarka madaxweynaha dalka jabuuti inaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda haddii allaha uu dila ogolaado